نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الأحبة في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaynu weli si xiriira u wadnaa dowradiis ama nadwadii sideedaad ee ka dhacaysay masjidka rawda magaalada boosaaso ciwaankeeduna ahaa alasmat sumaal mushkilada soomaaliya caawo darsigeennu sida inta masaajidka gudihiisa ku jirta hortiina ka muuqata waxa weeye altaqriib waalghaswi alfikri wa aharuhu cala alazmat asoomaaliya in sha allahu mowduucaas ujeeddadiisa waxaa ku hoos hoos imaanaya iyo dhibaatada ummadda soomaaliyeed qeybta uu ku leeyahay waxaa hortiina fadhiya oo idinka dhargin doona haddii alla idmo sheekh cabdinaasir xaaji axmed asaga ayaan kusoo duwayaa oo ku wareejinayaa tafadal mashkuura jazaaka allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد إخواني في الله موضوع مقليسين بين إن شاء الله تعالى وقت غير أين هكذا وضفرنا أين وحكشي دونا وأين موضوع أين أدى دهين دونا سنصوص عطاء taqriiba maxaa tahay haswulfikri muxuu yahay muxuu yahay waxyaabaha sababay gaaladu inay adeegsato duulaanka maskaxeed ama alghaswulfikri ahdaafta ay ka leeyihiin muxuu yahay madaahirta uu leeyahay iyo meelaha haswulfikrigu ay ka galeen amase ay ka adeegsadeen ee bulshada ay uga dhaadhaceen xaggee bay tahay raad ku leeyahay ee ku reebay mujtamaca ama bulshada soomaaliyeed azmada haysata iyo dhibaatada jirta maxaa saamayn ah oo raad ah oo uu ku yeeshay duulaanka isaga ama alghasw lfikri maraajicda mawduuca wax ka lagaga hadlay iyada qudheeda insha allahu waxbaynu ka sheegi doonaa ikhwaani fillah waxaa ogtihiin colaada dadka ahlu xaqa ah iyo ahlu baatilku waa shay joogto ah oo aan damaynin ilaa mundu nabiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi risaaladan oo risaalaadkii ugu dambeeyey lasoo diray ahayd ilaa akhirka ilaa inta ilaahay subxaana wa tacala ugu talagalay inay socoto colaadaasi waa shay taagana ah oo marba asaaliibtu ha kala duwanaato mar gacan ha laysu qaado mar xagga maskaxda iyo fikradda iyo dagaalku dhan kale ha ahaado oo noocyadu ha kala duwanaadeen laakiin colaadu waa mid keliya oo gaalo marnaba ummadda islaamka ah inay cag ka dhigto oo af ka dhigto oo maxaanku dhahay ka seexato habeenna wax suuragala maaha ilahi baa inooga warramay subxaana wa tacaala walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara حتى تتبع ملته بل نبي الله محمد إلهي سبحانه وتعالى وكلية يهودي النصارى تونكار لنقل مايان إلى أدين توضى الراعضه بإلهي سبحانه وتعالى رسول كيس كلية وقال لي هاي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم تتقي مايان إذن الله دقالميان إلى أي دينتين إذن كعليان إن استطاعوا هذا كران عودان وحال لو ليهي يريدون أن يدفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وحيدونيان إن إلهي سبحانه وتعالى نور كيس أي بختيان وأفكر أيكو بختيان الله سبحانه وتعالى وديدي دقالك يعراض واتاقني لكن libta iyo guusha islaamkuunbaa mar kastaba leh mixno kasta iyo dhib kastoo lasoo maro si kastay ula dagaalamaan islaamku waa waa shay jabal ah oon la dhaqaajin karayn wuxuu hi yaa naaixa aljabali ashfiq cala ara'si laa tashfiq cala aljabali ninka buurta madaxa ku garaacayow madaxaaga u turo u nax waxba buurta ha u nax ataqriib haddaynu macnihii soo dhawayno waxa weeye galbeedayn weeye galbeedayn in qofkii muslimka ahaa intuu iska dhalaalo uu xuub siibto oo u xuub siibto nimankii reer galbeedka afkaartoodii iyo maskaxdoodii oo uu noqdo qofkaasi qof wuxuu ku fakerayaa uu yahay ninka reer yurub si u fakero oo waxa uu jecel yahay ninka reer yurubkii uu jeclaado oo mabdaa uu ninka reer yurub ku socdo uu jecel yahay isna inuu ku socdo oo mabaadidiisi iyo qiyamkiisa uu ka tago taas ayaa taqriib la yidhaahdaa qofkii inta la dhalaaliyo in loo rogo qofka noocaasa mawsuuca almuyasara qolada qortay markay ka hadlayeen waxay leeyihin waa tayaarun kabiirun duu abcaadin siyaasiyatin waijtimaaciyatin وثقافية وفنية يرمي إلى صبغ حياة الأمم بعامة والمسلمين بخاصة بالأسلوب الغربي وتيار صعراء حوق له وأهداف سياسية يمد اجتماعي وبالشديد يمد غارعانيد يمد فني بره ودون يأمره إن أمرها ميلان وأرادوا يبدلان وصيق الربان أمره سيوضا إن أمرها أمره وأمرها لقد ترتروا خصائصة يمد كستالي على قالان أمد إسلام كاهي oo laga dhigo ummadda reer yurub say u fakeraysa غزو الفكر محل إلى هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أي جوابتين أنا سينا أي جوابت موضوع كسابسا محل غزو الفكر واتاي وحليه ومجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم وأوده يددال ليسوكي وأمدي أي بحنا يصوه ummadaha adduunka ka mid ah lilstilaa'i calaa ummatin ukhra juhuud ay bixinayso ummadii ayaa waxaa la yidhahdaa algazw lfikri aw ataafiiri calayha xataa tattajiha wijhatan mucayana ama saamayn la saamaynayo ilaa loo jeediyo ummadaas wadda toosa la qaadsiiyo oo meeshii loogu talagalay la marsiiyo وهو أخطر من غزو الفكر العسكري وأنا كدر يهي وشيخ ليهي دولانكي قعنت وكدر يهي وداء عضال يفتك بالأمم وعذر دلاء أو خطرة أو مضى بابية وحو تكسين يا ضبن مضى ومضى إلى هاي وحزون يا معاني الأصارة والقوة وحي أي asal u ahayd iyo xoogii iyo qiyamkii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ayuu ka kaxaynayaa wuxuu hi ummadda wlumma alatii tubtalaa bihi laa tuxisu bima asaabaha walaa tadri canhu walidalika yusbixu cilaajuhu amran sacbaa ummadda lagu imtixaamay arrinkaas oo duulaanka fikriga ah intuu ku dhacay lagu fitneeyey waxa weeyaan dareemi mayso cudurka haya waana adkaanaya sida loo daweeyey buu sheekhu leeyahy duulaanka noocaasa oo gaaladu أي إسلام كسو دوشي مسكحان دغن كيري أخلاق دي الدين تيدا محا كلفي وصابتكو كانت محايا هاي الصليبية يا مسلمين تيقاردو يتقالما يهدو تدير oo zamankii hore markii taqriiban laba boqol oo sano dagaalkaasi uu socday waxaa dhacday in laga gacan sarreeyey oo dagaalku marba meelo ayuu marayey xilli baa dhacday in inta la jebiyey boqorkii faransiiska xukumay luwaysa taasic la odhan jiray ninkaas ayaa gacan lagu dhigay magaalada mansuura la yidhaha masar ku taalla ayaa jeeb ku yaala lagu xidhay ninkaa isaga ahi markuu muddo xidhnaa xoolahaadu fara badan baa lagu furtay waa la sii daayey markii uu laabtay oo dalkiisuu ku laabtay hadalladii yidhi waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi idaa aradtum an tahzimu lmuslimiina falaa tuqaatiluuhum bisilaaxi waxdahu faqad hazamtum amaamahum fii macrakati silaax walaakin xaaribuuhum fii caqiidatihim fahiya makmanu lquwata fiihim wuxuu ihi haddaad rabtaan inaad muslimiinta ka adkaataan dagaalka gacantawna kula dagaalamina oo keli ah waayo in badan baa hortooda ku jabteen laakiin waxaa la doonayaa farsamo kale inaad ku dartaan oo aad caqiidada kala dagaalantaan caqiidada iyo diinta ay xambaarsan yihiin waa meesha xooggoodu ku qarsoon yahay halkaa waynu ka burburinaa buuli ninkaasaa wuxuu ahaa ninkii barnaamijkaa faafiyey waxaa iskaalmaystay marka khudadii ay dhigeen saddex qolo ayaa iskaalmaystay oo duulaanku rasulfikrigu saddex duulaan saddex ciidan ciidan waa gaaladii isticmaarka samaystay qabsatay adduunka islaamka oo dhinac buu ahaa qaybi waa nooc mustashriqiin la yidhaahdo oo kuwaa ka hor baa lasoo diray muddo dheerna way socdeen waa niman yidhi baxulcilmi waxa la yidhaahdo baadhis cilmiga ayaanu u soconnaa islaamka luqada carabigaanu baranaynaa qur-aankaanu baranaynaa taariikhda islaamkaanu daraasaynaynaa tarbiyada saa wuxu rabaysan baanu baranaynaa qaab noocaasay ku yimaadeen nimankaas niman khatar bay ahaayeen oo ujeeddadooda ay tahay bal muslimka iyo xadaaradiisa isuu fakerayo iyo meelaha goldoobada laga geli karo sida wax looga qayiri karo nimankan borotala dhex galo kuwaasi qayb weyn bay ka qaateen duulaanka fikriga ah ee ummadda islaamka lagu soo qaaday niman tabshiir baa la yidhahdaa mubashiriin bay uga baxeen waa kuwii kiristaamaynta waday saddexdaa guruub ayaad moodaa ama saddexdaa ciidan ayaa duulaankaa ku guulaystay wax badan qabtay oo ku saabsan in muslimiinta wax badan laga bedelo ahdaafta ay leeyihiin maxay tahay marka ahdaaftu waxaa u horeeya iqtilaacu alcaqiidati alislaamiya min quluubi almuslimiin dadka muslimiinta horta caqiidadooda qulubta in laga fujiyo oo laga leexiyo islaamkana ay ku dhegan yihiin oo haystaan markii ingiriisku soo galay caalamka islaamka oo masar ay ka mid ahayd meel u qabsaoo galaston la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi طaalamaa kaana hada اlkitaabu fii aydi اlmasriyiin falan yaqira lanaa qaraaru fii tilka اlbilaad nimankaa masaaridii intay kitaabkaa haystaan wax inoo xasilayo oo nagaado dhulka aynu ku nagaanaa oo fadhinaa suuragal maha buudi kitaabkaa iyo wadagacanada aan ku qabano mar kale oo kun sagaal boqol iyo lixdii ay shir sameeyeen kuwa tabshiirka ama kiristaamaynta wadaa way cawdeen oo yidhaahdeen madaaris badan baynu furay cusbitaallo badan baynu furay agoomo badan baynu xaraynay maal aada u fara badan baynu bixinay waxna gacan nooguma jiraan wiil yaryar oo aynu meelaha ka dhufdafnay iyo niman waaweyn oo dhaqaalaha iyo waxaynu u tuurayna inaan garanaynin weli ilaa hadda nimanka mayna raaceen mise kharashku maynaga guranayaan un baynu haynaa cadow noocaasu dhexdooda ah baa yimi nin baa dari oo zuwaymir la odhan jiray ayaa hadlay oo nin aada u qariban ahaa oo kutubtaa qasulfikriga iyo lagaga hadlo taariikhdiisa lagaga sheekeeyo waxay yidhahan markii xabaalaha yahuudda ha laygu aaso ninkaasi وهالله وحوي لقد استمعت إلى إخواني الخطباء ولست موافقا على ما يقولون وركن آدم يستقول لكن أنه إذا ما وافق سنبي الأقوال شيء فليست مهمتنا تنصير المسلمين فهذا شرف ليسوا جديرين به ما هبوا لي هدف كانوا يعني أمضا الإسلام كريستامينو الدين كريستان كيسوق قلان أرنتاسي وشرف وينو أنا أقل مني من كان طبعا ولكن مهمتنا هي صرف المسلمين عن التمسك بالإسلام وفي ذلك نجحنا نجاحا باهرا دنتين وحوية إنه نمان كان كتاب كان يدين تنا يكون دقيه مكلح إنه تانا ميل في عمي مكان وعادات ركملة آه مسلمين تإلا قوقويو من نمدودة أهدافته ركملة وحكمل أهدافته inay islaam muslimiinta ka qanciyaan inaanay xadaarad islaamiya oo horumarkan technology-ga gaareen samayn karta inaanay lahayn oo marka qofkii la rabo in laga dhigo qof tawxuuna iyaga u adayl u ah waxaa ka mid ah ahdaabtooda inay gumaystaan cuquusha muslimiinta oo qofkan muslimkaa si fiican ugu qanco barnaamijka ay iyagu dejiyaa inuu yahay ka lagu najaxayo ee meel lagu gaarayo arrimaha noocaasa dowrkii ixtilaalku dhacay oo caalamka islaamka lagu soo duulay waxay la tahay muxaadaro waa laga galay ku saabsan sida gaaladu caalamka islaamka u qabsatay ama soomaaliya usoo gashay markaas buu aada u shaqeeyey waktigay si fiican ugu habsadeen adduunka islaamka markaas bay si fiican maaragtay oodahoodii u dhex dhigteen islaamka wax badan ay qabteen qaybsankii dhacay oo ninkii gaalka ay mustashir ingiriiska ahaa ingiriis loolan jiray wuxuu ahaa nin mustashir oo nasraani ah oo daraasaadka afrikada ku takhasusay weliba soomaaliya aad taariikhdiisa waxbaan daraaseeyey oo nin khatar ahaa mararka qaarkood waxyaabo kitaabay qorayaan oo wax dadku dhaba garanayaan bay ku qorayaan oo dee ay leeyihiin maaragtay wuxuu qoray kitaab liyaado kayfa waqacat alkhiyaanatu cala soomaaliyiin قيدي بارلين عن أكبر خيانة على الشعب الصومالي الذي شتت شمله يعني خيانة يقول المكان تكون عليه لي هاي الوقت كان نوع عاصل قيب سودي يتبو الشيء وانا وحقيقة ولقصري عالم كإسلام والصومالي يكمل الجزء كمل أي أحيد وقت قاسا هول بلوغ الرسمي يتخطيط كالرسمي ومدى الوفري intayna intaa u gelin waxaanu yar taabanaynaa mulaaxado tanbiih ah mar kastoo islaamka dalkiisa la qabsanayo gaal ay qabsanayso waxaad ogtihiin in sababta lagu qabsanayo inta badan waxaa asal waa ummadda meesha degan walidaalika baa wuxuu sheegay nin xamdi sayid saalim la yidhaahdo oo kitaab الصومال قديما وحديثا بوقر نكاس وان مصرية كتاب لا مجلدوده oo qofka Soomaalida taariikhda laga qoray waxa isla waa kitaabka ugu muhiimsan adigu wuxuu ilaa fay lixdankii wuxuu ka horeeyay taariikhii ka horeeyay dhan buu qoray taqriiban marka ninkaasi wuxuu suureeyay talyaanigu markuu soo galay koonfurta iyo inay ahayd sababta lagu qabsaday yani xaalad maxaan ku dhahay iyagu ummadu ay keensatay oo wuxuu yidhi waxay ahaayeen qabaa'il nidaamkii qabaliga ahaa ee meesha ka jiray ayaa wuxuu ahaa uu nidaam bas wada haysta oo reerihii dagaalamayaan oo dhan qaarkood xabashi iska haystaan oo qaar iyaga dhexooda is hayaan oo daaq iyo beel isku hayaan maxaan ku dhahay meeshii ceelkii laga cabayey iyagoo caynkaasoo cibaara saltanaad yaryar oo kale ah ayaa qoodana markaasi tartiib isaga soo gashay hadalkaasi waa hadal runtii muhim ah oo aynu dareenkiisa bixinayno mar haddii azma soomaaliya laga hadlayo ummaddu markay qaybsan tahay oo firirsan tahay oo burbursan tahay waa luqma saa'iqa mar afka in loo rito sida horeba afka loogu ritay wuxuu leeyahay ومما ساعد الإيطاليين على إبرام المعاهدات هو وجود المجتمع القبلي القديم فهو المسؤول عما تطورت إليه الحالة في الصومال إذ كان وجود النظام القبلي وقيام التشاحن بين القبائل أو بين بعضها والأحباش أو التشاحن داخل القبيلة الواحدة بسبب رئاسة أو من أجل الرعي أو السيطرة أو بسط النفوذ وغير ذلك من مساوئ النظام القبلي الذي نتج عنه وجود مج- صو- مجتمع صومالي مفكك على صورة سلطنات مستقلة في تشاحن مستمر كل ذلك أتاح للإيطاليين أن يتوغلوا في البلاد باسم الحماية والمحافظة على النظام markii gaaladu qabsatay caalamka islaamka waxay sameeyeen takhtiib ay askaaradooda ku fushadaan waxay ahayd ee, masar laba meelood bay xoogga saareen masar iyo iyo iyo turkiya turkiya مصر ذلك الصلح تواسع برنامج الواسع بدع لكن مرة تبكي عن أول شيء وحيا هاي خمسة شهر مصر وحيا هاي وماشي أزهر أي كان اسمه وثقافة المسلمين تأياتها هي علوم سادرتي بتنفيذ كي كفريين أيام ميرب بضن وعالم سادرتي هذا النموذج كقاضنه وإنه فهم كرا الصومالي يقول لي سيحود عين وحنا وكسو قاضينا مصر بحال قبصة يكون ستيت بقول لم يفتيتك وعن في الإنجليز كنا وغوي أنا كون ستيت بقول محام كل هذا آه، ما ما شني ستيتك يبقى هيد ما لم يفتيتك أقول ما لها وحنا كلا فوقين ورقصوا كلا ده معناه وحويان وقت سكون ويهيد waxyaabaha uu sameeyay waxa kamid ah takhdiidkiisa waxa waxa loo dhiibay oo qabsaday in loo jiray madax looga dhigay Cromer Lord Cromer ninkaas wuxuu ahaa ninkii u horeeyay ee Masar madax looga dhigay Ingiriisku magacaabay ninkaasi sida uu Sayyid Maxamed Qutb kitaabkiisa waaqic wal muasir waa uu kaga hadlay takhdiid halkaas ugu noqon doonta wuxuu leeyahay muhiimada ninka cadaanka ah ee ilaahay xilka u saaray inuu Masar xukumo muhiimadiisu waxa weeyaan تثبيت دعائم الحضارة المسيحية إلى أقصى حد ممكن بحيث تصبح هي أساس العلاقات بين الناس هدف واحد يعني حضارة كريستانكا انت لا كسر جاي لا جارسين كرو إن مجتمعا لجارسيو ست عامل كذوكا ونقضه ونكاس لورد رومر بلوريتش دقال وين بو إسلامك وقاعد نكاس qolyaha masaaridu ragii culimada ahaa waxyaabo badan bay gabayaayu tiriyeen oo zacamta bina mazaacima kaadibaatin wamaa yugni maqaalu zaacimiina zacamta addiina waalqur'aana jaa'a bima yushqii xayaata almuslimiina zacamta muxamadan lam yu'ta rushda walam yasluk sabiila asaalixiina ruwaydaka ayuha aljabbaaru fiina fabi'sa alxukmu xukmu alqaasidiina agta udhig bay meel gaadhi maysid khuraafaad iyo sheekooyin baad haysaa ee coromarow hadallo dheer bay u tiriyeen ninkaas ayaa wuxuu sameeyey waxaa dhacday mu- tabshiirka oo shaqaynaya waa uu- kiristaamaynta ayaa markuu meesha qabsaday buu waxbuu ka bedbedelay nimankii ee kiristaanka waday ee dee iyaga ahaa baa ka dacwooda oo ingiriiska ay warbixin u diran waxay ninkii culays adag buu nagu hayaa meesha loo dhiibay dawladdii baa jawaab soo hostay gaalada ahayd oo waxay tidhi كسو جواب ولا قاعد أنا يعني نمكي بوشيري مركز تبشير لكن استعملت ودي وعندما وحيقى في الإسلام بولي إنه ميل كبدا ولا لاضينا مي يقف في الإسلام عريس قارن يساره يدين قولوا لي تخطفون الأطفال من الشوارع وتخطفون الرجال لتنصيرهم ميل أسوي لي كذا في الإسلام بولي آه، ضدك وعدنا أوكي عنا إسلام سيدك دقاء مسلمين تي دين تولي سبعان وقبصنا aniga idinka farsamo fiican buu bal hawshin horta yar tartiibiya waxaan diyaariyay buu yiri laqad ittafaqtu ma'a shaabin takharraja qariban fi kulliyati al-lahut kulliyada baadiriyo ka soo baxaan yaani nin dhalinyaro oo khabiir ah oo ka soo baxay baan diyaariyay waan isfaanay buu ninkaas barnaamijkii nimanka laga takhalusi lahaa ninkaas dejiyay loo baan loo jeedinkaas wuxuu ka dhigtay wasiirkii wasiiru macaarif wasiirka ayuu ka dhigtay maxaad ka firaysaa markaa nin kiristaanu baadin oo wadan islaama la yidhi manaahij manhajkii tacliimiga u deji maxaad ka firaysaa inuu sameeyo waxaad ogtihiin tacliim ahdaaf bay leedahay oo ummad kasta oo waxbarasho ku jirta waxbarashada ahdaaf bay ka leedahay ummadda islaamka maalan markaad dadka wax barayso manhajkaad dadka barayso maxaad uga jeedaa marka barnaamijka aakhiro inuu qofku mu'min noqdo ilaahay ku xidhnaado caynkaa laga tago adduunka maxaad ka radtaa waxaa laga rabaa in la helo إيجاد مواطن صالح يدافع عن بلده بدمه وماله إلا صار مواطن صالح ونكسا ومؤمن oo dalkiisa naf iyo maal u hura addoonkaasaa la rabaa in la rabeeyo lasoo saaro marjiciyada tarbiyada ama manhajka islaamiga waxa weeyaan waa diinta ilaahay marjiciyada ay wataan ninkan gaalka tacliimta loo dhiibaynaa waa calamaaniya oo sidiisaba wuxuu wataa manhaj maadi ah oon loogu talagelin inuu qof ruuxu uu maxaan kuray soo saaro ninkaas markii madaarisbuu furay madaaristuu furay waa madaaris lagu dhiganayo culumta maadiga ah ee hadaaftiina laga faiyo maadadii waa lagu dhigaa iyada waxay u ahayd macnay u ahayd oo maadadii diinka uu dhigay ee xisaagu ku daray kula dagaalamo ardada nafteeda dhiganaysa madaaristaas wuxuu leeyahay maxamed qudb kitaabkiisa waa qur'aan mucaasir waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid a inuu xisadihii diinta yareeyey inuu jadwalka ka dhigay xisadaha u dambeeya ardaydu saalan tahay inuu macalinku u doortay macallin ahal u ah danta bulshada wax badan ka qaban maysa maadadan diintu dadku waa iska islaam laakiin nolosha iyo horumarka iyo wax soo saarka iyo waxaad ku shaqo tagtaan iyo qasaas maarag weyn soo kordhin mayso waxyaabaha uu ka dhaadhicinaya waxaa ka mid ah maadadan meelkaad ka baran kartaan oo magaaladiina iyo dadkiina aad ka baran kartaan ka fahmi kartaan wuxuu ka dhaadhiciyey inaan yahay muslim haddaad tahay inaan lagu dhicin karin diinta oo maadadii maada lagu dhacaya maaha si aan ihtimaam loo siin muslim baa tahay see ugu dhici kartaa islaamnimadii waxyaaba ku qanciyay ka mid ahay mawaadka sharcigii inuu yahay aan ku lahayn dhaqaalaha iyo culuum ijtimaac ay yidhaahdaan iyo culumtan idaara waxyaaba fara badan aanay shaqo ku lahayn diintu iyadu tahay wax kale furso inuu u diyaariyey ardada ka soo baxaysa halka kale ee si fiican waxoogaa af ingiliishka u baratay iyo xisaabtii waxoogaa in furso la siiyey oo wuxuu sheekhu leeyahay markuu afar sano ka baxo baa markiiba shaqo degdeg ah oo lacag fiican afar gini oo waktigaa qiimo lacag aad u fara badan ahayd ba markii afarta laga saaraya baynaba uu leeyahay ninkii khariij azharka ah oo laga yaabo labaatan sannadood ragga qaarkood inay kusoo jireen marka uu meesha ka soo baxo wax shaqaaba ma haysto haddii shaqa loo helo weyn leeyahay waa imaam iyo khatiib masjid waxoogaa yarna la siiyo waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid ah barnaamijkii luqada carbeed lagula dagaalami lahaa oo luqadii carabiga ahayd wuxuu ihtimaam siiyey oo ay faafinayeen in fusxada la iska dhaafo fusxadu waa dhib badan tahay naxwaheeda iyo safi iyo balaaq iyo waxyaaba badan u baahan tahay iskaga hadla caamigiina luqada caamida luqada maaragtay alhajada ah ayaa loo baahan yahay taas xoog saaray ilaa uga sheekeeyay sheekh la odhan jiray cabdisalaam oo soomaaliya oo rag dhowr iyo kontonkii azhar galay aanu yaman way joogi jiray ayaa wuxuu yidhi markaanu xaggaa tagnay waxaanu ahay dee soomaalidu raggii luqada sii bartay ee sii xeriyey war markaynu meesha tagday waxay isna carab baa u tegaysaan aada luqada ugu hadlayseen laaxinka ka ilaali bahasha markaad meesha tagto oo dadka la hadlayso weligaa baala jaban iska ilaali ayaa mean tagnay baa nin saaxiibka iyo xanuunsaday buu yidhi markaasna dhaktar u tagnad oo af carabigii marku ku hadlay oo dee fasirayo indhahaaskaa looga hayo iyo luqa faseexu ku hadlayo ayaa ninkii doctoorkaa saa isha weego la yeekan waxba hadlayo telefoonka u qabsado mid qolka kale ku xigo doctor ya doctor fulan tacaal fi waxid biyatakalam bilugati rabbina min luqadii rabbigan ku hadlaya jiray bay soo gaadh luqadii rabbiga mid ku hadlaya يعني وحويان وهير لجالسيي إني بغريب نقطة اللغة العربية فصيحة قفوا نقاطه وحين نقطة إن وحل في أي تاي اه قيمها الله يرى اللغة الإنجليش كأني تاي وحين نقطة إن يكبها كان اللغة العربية نفتيلة حركات يوحي لها يشغل الله يوحى سنقر مينين باشا إن لاتين لو أخرى حتى نن اه اه كتاب قليل يا لغة القاهرة ونمانك قال الميه توقي baa fikrada soo jeediyay ah bahashaba in loo bedelo laatiinka lagu qoro waayo xarakaadka wax kani ma qormayaan isticmaalka soomaaliya hele ku dhiiso ingiriiska ama talyaanigu arrintaa kama fogeyn khutada daanlow lagu hirgeliyey wayna odhan karaa runaanteena xogka waayo raggii ka soo baxay iyo jiilashay ula kulmay ama iskuulaadka مثلا وقويقه او كلا ماليه مدارسه او كفر الشيخ او كلا اما عمود اي سمين يهد يقوى على ميل خير بحسن سكولا مقالة وارضه وحارة سيقارة إلا وكره بلشدة وسيارة وحلوه هبو وثقافتooda iyo taariikhdooda waa tacliim waajib ah waan tacliintii mujtamac ahayn baa meesha la keenaya taariikhda waxay soo mareen iyo waxyaabaha markaa dan ummadda u ahayn ayaa looga sheekeynaya waxaa kaloo lagu dhex darayaa afkaaraha caqiidada burburinaysa oo waad ogtihiin nadariyaadkii la odhan jiray daaruun oo kale iyo waxyaabihii lagu dhigi jiray bay ahayd manaahijtii tacliimiga ila gaalu ka tegey ilaa hadda waa ku jiraan oo african history kitaabka la yidhaahdo oo muqarar ahaa waxa weeyaan waa lagu dhigaa rutuyadiisa qayb ka mid ah waxaa lagu dhigaa dadku daaye ibnu kaym nadariyadii oo nadariyad fashay ah cilmiyan bay adduunka uga fashashay laakiin waxaa rabaa ummaddan diinteeda in laga fasahaadiyo oo waxaynu garan karaynay marka inanku form one gaadho aynu ka maqli jiray ardadii madaxa isku haysa madaayar baa laga yimi xaggee laga yimi waana takhtiir wuxuu ahaa markaa nin sheekh daahir la odhan jiray oo reer burcahaban waa wuxuu ahaa raggii odayaasha ahaa ee loo xil saaray wiilasha inaan la gaalaysiin oo iskuulaadkaasoo dhan baa laga baqay in la gaalaysiyo carruurta soomaalidu aad bay u dadaalayeen markaasaan odaygii baan waraysta waxaan ku idhi oo dee af ingiriiskana ma taqaanid bal maxaad qaban jirta wuxuu kormeel aan ahaado meesha la yidhaahdo sheekh baan ka ahaa kormeel ragga ilaaliya bal maxaad qaban jirta baan wuxuu yidhi horta waxaan samayn jiray buu intaan tago masaajidkan geli jiray buu bisha markaan tago ardadu ma soo kordhaysaa mise way sii yaraanayaan jamaca madrasada maaragtay nadaafadeeda iyo meeshaan barin jiray ardadu ma maaragtay cidyahaas ay ula baxeen iyo timaha iyo baan ka eegi jiray mararka qaarkood daaqadda intaan yar fadhiistay iyo bal wuxuu ku hadlayo ayaana maaragtay oo mararka qaarkood wuxuu yidhi waxaan ka maqlay isagoo ciise wax sheegayo oo wuxuu yidhi maalin baan intaan baantoor intaan qaaday mid ku daayo markaas muddo dhan la raadinayo oo dhaawac baan intaan u geysay waxma ma dhiman ninkii muddaa carar ku jiray buu la raadinayo marka niman dadaalayo oo ilaashanayo oo dadkan yaan la gaalaysiin laakiin wax badan ka maqnaa iniga ku dhowdalay ahayn ummadu aad bay u dadaalaysa marka waxay ahayd oo daanlow fakarkiisu waa furay oo inuu furay waxaad ku garanaysaa sida ardadu ay u nacday luqada carabiga ay u nacsanay oo diinta ay u nabcayd baad garanaysaa waxaanu socodinaynaa luqada carabiga inay ahayd intaan istiqlaalkaba la qaadanayo xornimadan hadda lisankii dhalatay aan la helinba ka hor in ummadda soomaaliyeed luqada carabiga aada ugu dhex jirtay oo ay aada ugu dhex faafsanayd oo malcaamadihii qur-aanka iyo higaadii iyo maxaan ku kutubta la akhrisanayo ha ahaato mucaamalada xitaa mujtamacu ay dhex mucaamalayaan dhexdooda oo cuquudda iyo heshiiyada lakala qoranayo ha ahaato waraaqaha laysu dirayo ha ahaato ganacsatadu waxay wax ku qorataan ha ahaato luqada carabiga ahayd ummadda somalia luqada carabiga ku dhaqmi jirtay oo aada u isticmaali jirtay waliba xitaa markaad kutubta dib u akriya taariikhda iyo raggii goobjoogayaasha ay ku warramaan waxaad arkaysaa bulshadu kuwooda siyaasadda ku halgamayey waktigaa joogay iyo culimada iyo dadka ummadda wujahada u ah dhammaantoodba waxay ku baaqayeen waxay ahayd luqada carabiga luqada rasmiga waddanka inu tahay la odhan jiray swayashii sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii la asaasay waxaa ka mid ahaa dastoorka ay qorteen مادة شناد الاهتمام بتعليم اللغة العربية نظرا لأنها لغة القطر الرسمية اهتمام اللغة العربية وهو قبل كاللغة ولي وحي دباجات دستورك وحي كهذا يركو قرين ممنوع على أعضاء هذا الحزب كتابة اللغة الصومالية بحروف أجنبية قالت كتبت بحي يعني وحي كهذا حتى اللغة دي صومالية وحا ممنوعة nin xisbigaa ka mid ihi inuu af soomaaliga laatiini ku qoro ayaa mamnuuca taa qudheedu waa mulaaxado muhim inaynu isu taagno oo waxaa jiray halgan ummadda dhexdeeda yiilay oo wixii gaala raaca oo gaalka iyo gaala raacu waxay aaminsanaayeen in af soomaaliga xuruufta laatiiniga lagu qoro waayo waxay u dhawaynaysaa luqadii gaalkay ku dhawaynaysaa saqaafadiisay ku dhawaynaysaa barnaamijkaasay wateen dadka culimada ah ama waxgaradka ah iyo dadka marka gobonimo doonka ahaa ama rabay soomaali danaynaya ummadda waxay iyagu aaminsanaayeen luqada ereyga soomaaliga in af carabi lagu qoro oo kelimaadkii carabiga in lagu qoro ayay danaynayeen wadeen iyana waxay lahaayeen waxay ku dhawaynaysaa haddii qofku carabigii ku qoro af soomaaliga waxay noqonaysaa inuu si sahlan u barto carabiga waxay noqonaysaa inay ku dhawayso thaqaafadii islaamiga ahayd iyo diinteena u dhawayso ولذلك waxaan arkay oday oo taayir afqarshay loo jiray oo ragii odayaashii hore ahaa oo gabigii sayidka ninkii duubi jiray ahaa buug weyn buu haysan jiray oo gabi ku qoran yahay dhammaantii wuxuu ku qoran yahay af soomaali laakiin xarfi carabi ah waan soo ag fadhiistay ninkaas gabaygu akhriyayo si kastaba haddaad yeesho maanta inaad kacis xaraf may keeni kari maysid waayo waxa weeyaan waa waa carabi laakiin waa af soomaali isagu se wuxuu qurqurinaya sidii ma aragtay yani carabigiisaas ku akhrisanaya daftar weyn bay ku qoran halgan weyn buu ahaa halgankaas waxaa door weyn ka ciyaaray la dagaalanka luqada soomaaliga ah in la carabiyeeyo xarfaha carabiga lagu qoro kii andarawiski loodhan jiray oo ahaa nin mustashriq oo yahuudi ah oo aada ugu takhasusay maxaan ku suugaanta af soomaaliga nin aad af soomaaliga rag culimada nin sheekh oo xismaan loodhan jiray wuxuu iga sheekay wuxuu yidhi sawir qofsi dumara wata ayuu ii yimi waa waqti hore markaasuu sheekh waxaan doonayaa qoftaydan dumarka aad magac u bixiso war waa qudunquute ee kaxib loo qudunquute wuxuu yidhi ninkii markaa qudunquute muu garayn markaas taariikh dambe ayuu afsoomaali inuu bartay baan kuu sheegay yani gaarku ay imtixaan og tahay wuu soo doonay wuu soo raadwuu soo raadceeyey markii dambe alay soomaalinta buu yimi sheekhow xaal baan kaa doonay xaal maxaad xaaskee qudunquute ugu bixisay qudunquute soo shimbirta caynka iyo caynkaas ma waa ninka caynkaas oo maaragtay yahuudiga ahaad oo maaragtay mustashriq ahaa ninkaas wuxuu soo jeediyay barnaamijkan hadda Soomaali ku qoran yahay waa ragii qoray buu ahaa ruufta isaga diyaariyay barnaamijka isaga diyaariyay rag la jiray iyo rag Soomaali ku shaqaysanayay kontankii taariikhdu markay ahayd dawladda Ingiriiska uu soo hordhigay barnaamijka in maxaan ku hada la hirgeliyo laakiin culimadii iyo waxgaradka arrintaa diidanaa ayay soo taageen kitaab kun sagaal boqol iyo konton iyo lixdii uu qoray oo ugu talagalay dadka ingiriiska ka imanaya cadaanka si af Soomaaliga u bartaan marka xarfeen unba ka bedelan qoriyii ee kaankii waxoogaa unba xarfeen ka bedeleeyeen qiyaar suude war isku hayeen oo dad maxaan ku leeyahay shacabka intiisa wanaagsan ee gaar isku haysay ayuun baa maalinta uu kiciya lagu soo dheedin cala sida raajibka anu soo noqon luqada carabiga waxay ahayd luqada ee wadanka aad iyo aad looga hirgelinayay oo dadku ay rabeen bay ahayd xataa ahdu wisaaya oo tobankii sannadood ee kontonkii ilaa lixdankii oo zamankii fitradii ahayd ee talyaaniga layidhi dowladnimaha gaadsiiya soomaaliya xilligaa warqad dheer ay u qoreen dadkii culimmada ahaa iyo cuqaashii ummadda madaxda u ahay iyo nin garboodki ninkii waxgaranay o dhan rag badan oo isu tegey qoraal ay qoreen haya ay leeyihin naxnu culamaa bilaad soomaal wa ru'asaa qabaa'iliha wa shuyuukha wa acyaaniha wa ru'asaa ilaxsaab بها نرفع إلى السلطة القائمة بإدارة هذه البلاد وهي إيطاليا ما أجمعنا على إقراره نهائيا بخصوص اللغة الشعبية الرسمية في هذه البلاد إننا نختار اللغة العربية آه لغة شعبية رسمية لهذه البلاد للأسباب الآتية وعيد هذين وحن في إجماع بين يسوق بيننا هو لغة وطن كاينة هي اللغة العربية ويا أسبابين وعيد صواب فرقوا تسوق بيننا وعيلا إن اللغة العربية لغة الدين ولغة القرآن ولغة الدين ولغة القرآن وعيلا إن اللغة العربية لغة المحاكم الشرعية في جميع نواحي القرآن يعني ولغة المحاكم الشرعية أو محكمة دي محكمة محكمة دي قاضي بقولها هي حوالة شخصية عكاضية ودي ضد مركع يو ما اسمه ما ولغة العربية وحميشة كفلة وعيلا اللغة العربية ولغة التجارة والمكاتبات منذ انتشار الإسلام في هذه البلاد حتى اليوم الإسلام كما قلت كسوق إلى ما أنت لغة كان عستدوا تجارة كل غطاتان واحد وحل اسمه قرقره وأيد بيدهن وحيكون سيدار إن اللغة العربية يتكلم بها أغلبية السكان بيدهن فكين سبضان بابا قوة الشمغة العربية هذا دير بوها وحاضرون نغنسا كتابك الإسلام في الصومال ونك لعبد الرحمن النجار يا الصومال قديما وحديثا حمد السيد يعني خطة صدر القرون marka waxa weeye waxaan uga danleeyahay nacaybka la nacay luqada carabiga ah ee bulshada heerkaa la gaarsiiyey waa fikirkii rasuul fikrigii gaalka laga dhaxlay ilaa ay ummaddu gaadhay markii dambe in la yidhaahdo af ingiriisina ku faan af talyaani ku caysan af soomaali ku muran kuwada sheekaysan ilaahay ka kala gashay umar hada baryoota loo baahay luqada carbeed baa ya baarak allah waxaan u caas luqada carbeed taas kali heerka kala gashay waxaan garanayaa anigu ardadii baan kamid ahaa macaahidii azhariga ahayd ee dhigan jiray ee oo masaaridu dowr weyn bay ka ciyaartay waddankan thaqaafada carabiga ee jiilkii waqtigaa nala joogay ee iskuulaadka gaarista laatiiniga wax ku baranayay waxay u arki jireen oran jireen waa malcamad baa u socota meesha malcamad ahay way la yaabanaayeen dad iskuul dugsi dhexe iyo dugsi sare iyo loodhaya carabi lagu baranayo baaba qariib la ahay ilaa xitaa cuqdada ay qaadeen kuwii aan waxwada dhiganaynay oo qaarkood wax habeenkii iskuulaadka night school la odhan jiray dhigan jiray ay inta af ingiriiskii barteen ay munaasabay dood nimankaa af ingiriiskan kula doodaynaa oo markaa ninkii af ingiriiska barta uu yahay kale oo maaragtay bal fadli soo qaada arrintaas arrin waasica oo aan la mucaasabay bay ahayd waxyaabaha haddii majaalka tacliimka weli aynu ka hadlayno waxaa berber socday waxaa la yidhaha tansiirka madaaris baa iyana jirtay oo tabshiir ama mission schools waxay odhan jireen oo furaa oo waddanka laga furay oo maxaanku idhaahdaa mandiqadan masala waqooyiga oo kale waxyaabaha meel ay fureen waxaa u horreysay baa la yidhaha madaaris tabshiirka busdeed u horreysay ee la furo oo bicso faransiis oo kristaana ayaa ninkii ingiriiska meesha haystay uu ogolaaday inay yimaadaan kuwaas baa waxay ka fureen berbera meel bay ka fureen meel la yidhaahdo tuulaan ka fogeyn oo qaymoole la yidhaahdo yamiin majacansiye la yidhahdo inta way ka fureen oo qaarkoodba daakhiya ay yihiin oo dadka lagu xarayn yihiin oo maxaan ku dhahdaa dee tabshiir ah oo kiristaanka lagu faafinayo laakiin kacdoonkii maxaan ku dhahay in cabdilaxas dhaqdhaqaagii markaa kacay ee dagaalka nimanka lagu wajahay arrimahaasna waxay keeneen inay markii dambe adkaysan kari waayaan oo way xidheen waxay u rareen u guureen jabuuti bay u guureen oo waxaa laga yaaba waqooyiga markaa wax badan xagga tansiirka oo daahir oo muuqdaa waqtigaa ma jirin laakiin meesha aad ugu yeedhigtay koonfur bay ahayd oo talyaanigu majaal aada u weyn baa uu ka helay qabsashadii koonfur uu qabsaday madaaris aada u fara badan baa laga furay oo tabshiirka ahaa sida marka oo kale baraawe afgooye jawhar dhulkaasna way ka furaayeen waxaa aan la ilaawi karaynin kiniisadii oo weli waxaa la yidhahdaa dadkii xidhnaa ee jeelasha ee muslimiinta soomaaliyeed bay ku dhisayeen kiniisadda waxaan isanaynaa waxyaabaha gaaladu ay markasta u feejignaayeen oo mabaadi'dooda ay u ilaashanayeen oo qawaaniin ay ku ilaashteen ay u dejinayeen oo casrigii wisaayada oo kontonka ilaa lixdan nidaam bay qaramada madoobe ay yidhaahdaan qodobo fara badan ayaa talyaaniga loo dhibay in laga hirgeliyo oo mabaadi oo lagu socdo waxaa kamid ahaa xuriyat adilla waxaa kamid ahaa tansiirku meesha doona inu mari karo waxay leeyihiin qodobada qodob kamid oo idin soo guuriyey تؤمن الإدارة حرية الرأي والدين حرية التعليم وتمنح المبشرين في أي مذهب دخول البلاد والإقامة والتجول فيها أظن قولنا كتابنا الصومال قديما وحديثا مجلد لباس سبحان الله أبو الحديث وعليه وين النبجليتي في أي جارة قد يصل مركع وطلياني ومتوقع أن مركع تيسيج شوري حرية الأديان وحلي إذا غفو دين تنروه ما ينكره لمن كان يستعمل وكتاب دونها كاتوليك أسباب كبرستان كل دونها حرية وهيسته وطنك وقلي كرميش دونو مركعه قانون قاسو يالا وحكم إذا هايد مثلا inay soo direen marba noocyo kala duwan oo irsaaliyaadka ay soo dirayeen toddobiyo afartankii qodobbisiis oo ninkii baadariga ee macruufka ahaa salvador miyaa la odhan jiray ninkii la dili jiray salvador colombo miyaa odhan jiray ninkii afartanka sannadood soomaaliga barta ee ganacsatada ahaa ee xamar deganaa e maxaan ku dhahay baadida fahmin jiray kiristaanka ahaa kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sideedkii baa la dilay waxaa laga yaaba dadayna way ogaayeen ninkaasi iyo rag leh hawsha wadi bay ahaayeen wuxuu oga sheekeeyey nin dhalinyaro wadaadahoo amiimo wada joogi jiro maraas u xilqaamay kiristaamaynta inuu dabagala soomaaliya buxuud ka qoray maxaan ku dhahdaa wuxuu la kulmay rag fara badan oo baadariyadii joogay markaa kiniisadii muqdisho wuxuu noo sheegay nin jarmal ah oo la kulmay kharidad baysi wuxuu waxaan rabaa bal wax ka inaan barto oo sida loo shaqeeyo iyo bal inaan wax fahmaan rabaa nin talyaaniga aada u yaqaana buu ahaa iyo ingiriishka daraasad fiican buu ka sameeyeen qabaayilka soomaali wixii gudoobay ee waxaan kiristaanka qaatay waxay wuxuu meel ay ka shaqeeyaan heygta u shaqeeya wax fara badan buu wixii raaraacu sameeyey wuxuu gaarsiiyey yamantuu joogay gool maxuud bay uga shaqayn jiray ayaa wuxuu arkay ninkii kula furmay kaniisadii muqdisho oo magaalada dhex maray gobolkaa waan la kulmay ninkii warwaran somayna يعني أنا سيسوب البدلان إيه خطرت أنا منها يعني ما رأيتي وعلى غير عالم كإسلام ك هل كتجيان ممكن يتجيان مركب اللي مش كثير زراعي وانين محن كود هذا لا تليه حق وزارة بيرها ولا تليه وياه ورمي أنا كوا كل من عينك ما يقدر أغني مفرد لهم كذي مرة أركين مفشلة ما أنت كده بدو ما أعرف وماش كتب وأنا منو كان خطره هو صاصق وشكيان أه وعد عين وكدم بيجي مريحك نفسيسو وحصو diray niman oran jiray ee Mennonite oran jiray 1954kii waqti hore taasi ahayd oo nin baadari Hollandis ah ayaa magaca lahaa iyagu waxay ku yimaadeen biismi maaragtay majaal tacliimiya ee inay wax baraan dadka inay madaaris dugsiyo hoos furaan inay dadka waaweyn af Ingiriis ka baraan waxyaabo noocaasa nimankaasina muddo dheer bay shaqeeyeen markii xornimada la qaatay qudheeda hawsha way sii wateen markaz weyn bay xamar gudaheeda ka samaysteen oo qaaco weyn oo filimada ay ku daaraan oo maxaan ku dhahay meel shaha laga cabo iyo meelo maxaan ku dhahdaa fasallo dadka ay kiristaamaynta ku baraan arrintaas waxaa soo afjaray nin sheekhoo la odhan jiray sheekh xasan sheekh cabdiraxmaan ninkaas baa markuu arkay hawsha sidan u socota oo looga soo warramay buu nimankii dibutaatiyada ahaa ee baarlamaanka ku jiray uu tegay oo hore u garanay war meeshatan kiristaanin baa ka socotay waxaa laga qabto dowladdii buu tegey waxaa la yidhi hawshan lama geli karo sababtoo ah dastoorka waxaa ku yaala xurriyat adyan marka diintii la doon laga faafin karaa nimankan xurriyad bay leeyihiin lama taaban karo waxaa kama qaban karo macaynkaas ahaa bes buu mali khamiiskiisi hawshin iska bedelay wuxuu gashay shaar iyo surwaal intuu gashaday ayuu nimankii u tagay markaasuu yidhi xoogaa af ingiriiska raba inaan bartee bal ka warrama ma soo dhawo baa la yidhi qodalkan waa la fadhiisiyedo halkii baa looga bilaabay a b c d muddo wadwaday nin hawsha u jeeda ma dan kala wata qolkooda xaggeeda baa uma qalay marka kaystaamayn ka socota xuud halkan alaab fiican ka socota waxaan jecelahay waxooga qorada inaan baldiinta yar jecelayn ku dhigto ogaad halka bal hore ka waramayaan ku soo dhawaaday hawsha markuu arkay isugu badacsan tahay maalinta baartoor ee golf inta leeg soo tusha markii dee uu agta dhigo nin kale waa in isdhiibiyo si wanaagsan maasha allah meel baa u maraya markii ardadii ka rawaxday oo kii gaalka next meesha ku hadheen وبرارينتي سؤالي دي أرضي ماشي جوجو مكتي باش كسر شرو عروش كذا ضابع كي كي بدريها أمرت استقبوا أمرت محمد ينو ستة ولو استيش كي بتقول حولي هل كان نين قال مكسود لي الله صعدا والله حرق ولا سكو ياعي markii la xilay maxkamad baa la keenay wuxuu yiri anigu ninkan ma dilinay nimanka halka fadhiya baarlamaanka ee dastuurka samaystay nimankaas ayaa dilay nimanka ogolaaday ee yiri waxa weeyaan ee umada hala gaalaysiyo diinta laga saaro oo ridada ogolaadeen dadku ay ridoobaan nimankaas ninka deyn nimanka hala qabto oo shaqa kuma dhihin adu arintii ninkii mudda la xidho markii dambe un jeelka mudda lagu xidho iska sidaa ana waxaan uga jeedaa maalintii bay rarmeen maalintaas u dambeysay meesha ka baxeen waxay kun sagaal koob iyo tobankii bishii tobnaad kun sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii asiraac been islaam iyo nasraaniya baad ugu noqonaysaa kun sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii mooryaan maraykan ah oo biscobis loo oran jiray fariiqu salaam ayaa soo galay oo yana yiri waxaan dadka baraynaa tacliin bilaasha marka niman dhalinyaro mooryaan bay ahaayeen shayaatiina oo hadafkoodu uu yahay ummadda inay fasaadiyaan oo waxay sameeyeen dharka shacabka waxay sameeyeen barashada la af ingiriiska barbaraan quraan oo aan ku dhaadaa khamriga cabitaankiisa iyo ilmo xun ay u daaraan dadka nimankaas muddo dheer bay ka shaqeynayeen waxay soo gaadhay ilaa laba iyo toddobaatan kiimay joogeen wadanka nimankaas way shaqeynayeen waxay ahayd adugu qaraarkii kacabka soo saaray laba iyo toddobaatankii oo ahaa in lala wareego madaarista ajaanibtu ay leedahay xunkaasaa ku dhacay kuwaasna waqtigaasay tageen khulaasaha tansiirku waxaan oran karaa wax badan ma qaban dadaal badan ha sameeyeen oo hadda 1890 nimanka hawdulowooda uu ahaa ilaa maanta waa 118 sanadood maxsuul ma hayaan wax qabtee laakiin haddana ummadii islaamka ay wax badan ka bedelin oo loo kun iyo saddexdii taqriir aan akhriyay oo kiristaamaynta ka hadlayay soomaaliya hay-ad ingiriisaba waxay lahayd aqaliya masiixiya mudahada in yar oo masiixiyiinoo dhibaato haysato ayaa soomaaliya ku nool oo shan boqol ilaa kun qof gaarsiisan waa badsanaya marka waxaway nimankaasi waxa lale wax ka faa'ideen ma jiro waxaa ka mid ah meelaha ay ka duulayeen ghaswul fikrigu in la dirayey waxa la yidhahdo bacahaat ama dad maaragtay scholarship dibadaha loo dirayey oo waxbarasho ah oo duwarka reer galbeedka waxay ka mid tahay wasaaisha iyo meelaha madaahirta yani waxaa la yidhahda ghaswul fikrigu ka aada uga muuqday oo maxamed maxamed xuseen sheekha la yidhaahdo oo aada wax uga qora fikirka noocaasa oo kitaabkiisa xusuuna muhadada min daakiliha leh kitaabkiisa azmat lcasri safxadda boqol iyo shan wuxuu leeyahay nimankan reer galbeedku laba hadaf bay kaleeyihiin buu qorshahakan كانت برامج التغريب تقوم على قاعدتين أساسيتين عند المستعمرين الأولين لما هذا الفكرة يقول اتخاذ الأولياء والأصدقاء من المسلمين وتمكينهم من السلطة واستبعاد الخصوم الذين يعارضون مشاريعهم ووضع العراقيل في طريقهم وسد الناس عنهم بمختلف السبل قاعدة كواد وحوية إن إنمن أصحابه صاحب مسلم كل يشام saaxiibadaas ay markaa u dhiibayaan xukunka oo meesha ay kaga siibtaan oo kaga tagaan kadibna wixii ka soo horjeedana caraaqil ay u dhigaan kuwaana ay taageeraan kaasi waa hadaf kuwaad qaacida labaad waxay buuri at-tasallud ala barnaamij at-ta'lim wa ajhat al-i'lam wa ath-thaqafa an tariqi man nasabuhu min awliya wa tawjih hadha al-barnaamij bima yakhdhu ahdafahum yani wuxuu yidhi inay barnaamijka tacliimiga ah iyo xagga iclaamka iyo warbaahinta ay gacan ku dhigaan iyo xagga tacliinta oo nimanka markaa ay tarbiyeeyeen ay diyaariyeen ay hawsha u dhiibeen ee xilka kaga tageen ay ku ilaaliyaan oo ay ku taageeraan oo ay ka warayaan hawsha xagee maraysa labadaa barnaamij bay sameeyeen bacasaadka ay dirayeen hadda waxaanu leenahay de hadda bacasaad laga diraa ma jira ummaddiiba hadda iyagaba u tagtayba hadda kuwaasi waxay waa sheeko kale waxaan ka sheekaynaa howlbilowgii hore nimankii meesha tegey muslimku markaa waa feejignaa oo gaalada wixii loo dirayo masar oo kaloo dee meelaha aada takhdiid kugu socday markay dirayaan duwarka ajnabiga yurubta loo dirayo arday wax soo baranaysa nin sheekh oo azhari ah oo caalima lagu diray war adigu sheekh baati la soco wiilasha tuji maxaan ku leeyahay salaada diinta u sheeg wacdiga la dhex fadhi waa nin daaciya maxayse kugu taallaa haddii kii daaciga naftiisa la bedelay bal ka war soo dhibaato kale maha rifaaca tahdaawi nin la yidhaahdo ayaa wuxuu ahaa raggii ka mid ahaa raggii laba bil فرانسيسكا الله ديري وقت نيه العجم محمد علي باشا كم جري نينكاسي markuu meeshii tagay oo bixsadii meeshii ay tagtay waxbarashadii isagaaba wixii la dhacay gaaladu waday maskaxdiisii baa la bedelay wuxuu soo noqday isagoo nin kale ah oo fikradii reer galbeedka xambaarsan oo meeshaas unbaaba khayr ku yaallaa taxriir mara wax la yidhaahday haweenaydii meeshan xijaabnayd iyo meesha hulaabnayd hulaabka waa in iska qaataa maxay meesha guryaha maxaa loogu jiraa isagooba la yaaban wade baaris wuxuu kusoo arkay ka sheekeynaya maaragtay si aada u ammaanay maxaad umaranaysaa marka wiilkii dhalinyarta haddiiba wadaadkii azar ka soo baxay ee diinta bartay oo saa uu xeerabsan yahay oo ku lumay wiilkii dhalinyarta labaatan jirka ee gaalada loo diray المال تفضل وبدي كل عطوري يالك يا بيانتي لا صحيح ماشي اللي كافرت اللي وقري اي وحيلي امارتي وحان فرناين اسلام فيه وكاس وحان حتى القوم سؤال فكتي سي حكوا غاغان وحو شيغ ابو الحسن ندوي كتاب كتاب الصراع بين الفكر الاسلامي والفكر الغربيه وحو نمانكي افغان افغانيين تا اي بقر كودي امان الله خان وين غلين بول سبت ورينا وحوري سمح لزوجته أن تخرج سافرة هوين اللي يصير ملح بناين وصواب بحرب وقراضي وردد ملح وين ما نوان قايوا منعرف وحوري منك عين كاسها قبلوا بعد ذلك أن يلغوا الحجاب وتم ذلك عن طريق القابلات ودور الولاية الطبية التي أنشاها المبشرون لمنك التبشير كاها ناقيح حماية قارضة هاي ميشي يمي ايه ملسوين كاها naagiiba xijaab ka dhigay buuri oo dadkii dhaqankii markay yimaadeen oo dadkan arkeen oo la macaamileen oo waxaan ay leeyihiin waa dad aqoon leh oo iyaga ka maaragtay ka mustawa sarreeya wixii shacabkii dhammaan ninkii madaxweynaha riday وهو ما حجاب وادي جنبودي رجع معي وحكم له طه حسين وقرأ كتاب له مستقبل ثقافي مصر ورجع حق الله دري وعصان ويسقى وراء هرمر بقاري منه آه سينوها أنا لابد أن نكون شركاء شركاء وين لا أنا في الحضارة نمكن رقبتك خيرها وشرها حلوها ومرها معان كده يا خير كده يا حميدي ولا كده بقى يوف وين قاعد النبي الحضارة دي هديك لو عويان بيل قاري منه waxyaabahaas waxyaabaa keenay bacasaadka ay dirayeen waxaa ka soo baxay rag bay soo diyaarsadeen ay kaga tageen waddanka adduunka ay kaga tageen waxaa ka mid ah asaaliinta ay adeegsanayeen ummadda in la qaybqaybiyo farriq tasud qaacida yahay iyada qoro walba meesha laga laga laga geli karo oo nacaraad qabali ah iyo maxaan ku dhahay qowmiyaad wax la yidhaahdo oo dacwa alqawmiya tii khilaafadii islaamiga lagu riday bay ahayd loraan isna looran jiro jaasuus oo ingiriis ah ayaa ninkii loo soo tababaray ahaa oo sawaradii sawar carabiya looran jiray ee kacday ee khilaafada ku kacday ninkii abaaburay buu ahaa oo isagoo adeegsanaya nimankii nasaarada marka hore takhdiidkooda waxaa ka mid ahaa nasaara shaam lubnaan iyo suuriya iyo nimanka kiristaanka ee jooga ee carbeed nimankaa waa in la tarshiiriya ay shaqeeyaan aad baa loo hawgeliyey kitaabka lucmatul umam wuxuu leeyahay boqolkiiba sagaashan حركة القومية قومية دي عربية بحي لورن جيري نمانك هوغانك أولفتي وهي هينبوه نماي كصوب حيا الجامعة الأمريكية وبيروت قطع الله ومركة روحة لورن جيري كلية الصورية الإنجيلية لكن ما كده مقعك بدلين نمانك هالك كصوب حيا الهين كريستان بينو بنا العربة ووكيلها نمك لورن جيري إبراهيم اليازجي أقداركم في عيون الترك نازلة وحقكم بين الترك مقتصب فيا لقومي وما, وما قومي سوى عربي ولن يضيع فيهم ذلك النصب يعني عليها وقيمهني وشرفتيني نينك تركيا والميان او ishooda waa ku dhacdeen qiimay idin yeeli maayeen xaqini waa dhaceen fadhiga ka kac marka anu nasabka nasabkaas ku faanay marka qowmiyada waa nin kristaana ummadii islaamku kicinaya oo khilaafada islaamka ku kicinaya inaga meesha inaga soo galay soomaalidu de isticmaalku wuxuu ka sameeyay xagga qabyaalada aad buu huriyay waxyaalaha qabyaalada waa laga soo hadlay meelaha uu huriyey ummadda way suray qabaa'ilka dhexdooda oo dhulkii iyo halka adaa la reeray halka idinka de kuwaas oo caynka ama caynka waa wax badan buu sameeyay aagu ay markay ka kacayeen caalamka islaamka inay sasureen qolo walba muslimiinta dhexdooda inta la jaarka mid ay isu geliyeen gaalada la jaarka mid ay isu geliyeen inaga waxbashada isaga fooday waxbashigaysiiyey sayin weligaa mid ay isu geliyeen سمعين مثلا العراق إيران الحسبية سوريا تركيا مصر يليب وروى بحدوده يو حيافة أنا ما رأيتي أي وطرق قليل أي كامل الحوشينيين سلو كلا فردية ومثلا من مدينة واحد إلى هذا قومياتك واحد إلى لفافيو وهذا لو ذو حكمدها أن وزيره وزير المستعمرات كمدها إن الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي أن نحذره ونحاربه وحيد ديارك وحونا بري وحداد المسلمين تقول خطر وين طاي مسلمين من دولو سادرت وان كدقين نعمل من دولة المسلمين وين أنت الله دقالنا ولو حول وليست انجلترا وحدها هي التي تلزم بذلك تلتزم بذلك بل فرنسا أيضا حاضر عالم الإسلام جلس هو حاضر غلبيته وحكم إذا asaalinta ay adeegsadeen iyo meelahay ku habsadeen ee madaahirtu aad uga muuqatay qadul fikriga yani ifsaad almar'a haweeneyda in la fasaadiyo oo taxta shicaari taxriir almar'a iyagoo ku baaqaya xoreynta qofka dumar ah xoreynta laakiin markaad xaqiiqada dhuuxdo macnaheedu waxa weeyaan in laga xoreeyo gurigay joogto oo gurigeeda ka soo baxdo qoftii dumar ahayd in laga xoreeyo xijaabka oo maryaha tuurto in laga xoreeyo akhlaaqda oo wax qof dhimatay ay noqoto in laga xoreeyo aqeedada macnaas u socota marka wuxuu yahay xoreynta qof dumarka limaada almar'a haweenayda maxay xog u saareen inta wax arkaysa waxay ka hadlaan gaaladu ihtimaamka siinaya qofka dumarka qoliyo waagi dhaw Djibouti halkan shirarka wad waday qoliyo jinaax wadaado la kulmada oo nimanka gaalada la kulmeen baa wuxuu ii sheegay wuxuu yiri gaal marka la kulmay wixii horeeyay weydiin waxay yiraahdeen dumarka maxaa ka yeeraysan dumarka maxaa ka dabacdeen waxay ogaadeen dumarku barnaamijka waxa lagu fuliyo umada lagu burburiyo inuu kamid yahay barnaamijka ugu weyn yahay waayo rasuulku waa ka digay ittaqu dunya wa taqu nisaa wa rasuulku sallallahu alayhi wasallam alayhi baratokoraadka yahuud shayaatiinta yahuudda waxa kamid ah كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع فأغرقوها في حب المادة والشهوات كوب كخمر يلعبه يا ناقت هيسي سي فنانة labadaas burburinta ummadda waxay ku sameeyaan waxaan kun madfuuc loo garaacay ku sameeyeen ay ku sameeyaan way fiin way garay kaasay xal inta waxay ugu wada mariyeen soo baxay raggii la diray ee soo diyaariyay in loo jeey qaasim amiin oo faraska inta loo diray soo noqday isagoo oreer ee asbaabaha ugu weyn ee ummadeena la takhaluftay waxa kamid ah taakhuruha fi al-funun al-jamila فنونتا وناكسن فنونتا وناكسن فنون جميل محل هذا والرواياتها ايو مارتي ميوسيكا ايو محان كل هذا هيسها ايو فنونتا تكما قبيرة ماشا ولا تخلفنا دي وضعنا ويالكاش الفلينيك اللي هذا قاسم امين قاسم امين وانك يريد المرأة الجديدة على كتابه خبر اللي هذا وحليه هاي اه واحد يبقى مرة ان هير اي قارد وانت قفقة دمر حتى لا يسكد عفو وحل ليها مارتي قولك كان زرين لقاره وارجين يا ولين كاسم aad baa marka ilaa boqol ka badan kitaab baa laga qoray rajinta kitaabkaaqaasimaniin watay lahaayeen iyagoo dumarka islaamka la hadlay agaraki yaa asmaau maa danna qaasimu aqiimii waraa'a alkhidri falmar'u waahimu tadiiqiina daracan bilxijaabi wamaa bihi siwaa maa janat tilka alru'aa walmasaacimu salaamun cala akhlaaqi fi sharqi idaa ma astubixat fi lkhuduuri alkaraa'imu marka madaahirta taqriibka qofka dumar ah waxaa kow ka ahaa waxay samaynayeen ikhtilaadka waxa la yidhahdo oo wiilasha iyo gabdhaha in la isku dhex daro waa barnaamijka u horeeya ay fuliyeen ay hirgeliyeen waa ogtihiin rasuulkeena maxamed salawaatu ullahi wasalaamu aleh xadiidka abu daawuud waxaa loo sheegay nin buu maqlay dabaddaa kale dumarkii iyo raggi way isdhex galeen markaasuu kor u qaydiyey calaykunna bixaafaati ariiq jidka dhinaciisa qaada buu rasuulku yidhi waa dhex geleen ragga فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار جدار كمرض خمسين جدار كأبيره ورقة وذلك لا يقدر يري باستحقل كودي اللي جدول إلى حقها إن عمر تبو رسوله صلى الله عليه وسلم عليه عظم ليس ينوع إليهم ضمك إياها سبع مدارس أسلح فليسير وشغل أسلح قروا وبرامج تبرج كان يمارتي مريه ولا استقلقوا خلوضة maxaan ku leeyahay atashabuhat bil kaafiraat waxyaabaha soo dhan waxa weeyaan waa waxyaabaha ay qasul fikrigu ay hirgeliyeen inaga haddaan Soomaalina si fiican baa mashruucaas u helkala oo waxay soo dabaashay saxwadu waa baab gaara laakiin mashruuci garbiga iyo galbeed iyo sharqiguba ay ka fuliyeen wadankan arrin waadix bay kaanku waa garanaysaan dal rag badan baa dixogaal u ahaa iyo ka horba ikhtilaafku waa jiray gabdhaha ay wiilka isdhex gelayaan laakiin aad baa waqtigii sawradu waxyaadu sii hirgelisay markay laga shaqeeyay waxay oran jireen iska wax qabsada iska wax qabsada rag dumar waa inaad gabadhu waa inaad darafka iyo maaragtay jawaanka lagu qaadiyo maaragtay waxa la yiraahdo dhoobada naadna darafka darafka qabsado isla orda shaqeeya ay arrimahaas arrimo jireen waad garanaysaan maaragtay guriyihii meelaha hanuuninta iyo maxaanku orientationadii oo islaamu ay ka maaragtay ka bardoodamayeen iyo rag u dhexboodeen waad garanaysaa waxa weeye gurwadayaasha oo gabadha iyo wiilasha la israacinayo habeenkii xaafada wiilka gabadha la israa roon daatiye labadii naas wiilka gabadha ninka gurwadayaal weey waa maaragtay qola xarfaan oo shaqeysa habeenkii wax iska shay caadi baa idoon dhama ilaa xitaa raggii dumarkii xaafadaha xaafadii shir baanu caawaleen islaantii waa maqan tahay oday gurigiibu joogaa markii qisaskay ka sheekeeyeen waxaa ka mid ahaa ninkii naagtiisii furay naama dawada qortay misaanigota waa furanta wartag adawta leey ma furi kartid jaal ma furi kartaa inta suuragal ma soo furaysa waba kaamad shaqeynaysaa arrimaha dhacay waxaan la weynin taariikhdu markay ahayd ee waxa marka hore ka horeeyay intaan ma taariikhda gelin tajniidkii baa kamid ahaa oo marka barnaamij halkabaad qoro barnaamij aan diintu ogoleyn oo sharciga lagu talagelin marka lagu xashirinayo waxa ra haweenayda qalbigooda kana soo baxdo mahrajaanaad wax leeba jirjirin waxaa jira jamiic in la askariyeeyo oo salaanta xitaa waxa weeye ciidankii gabdhaha soo maraya hadda lagu leeyahay oo dee marka hobjaclahaya boodka waxay odhan jireen iyo marka erjaalayaasha waad garanaysaan siday wiilasha reer isu dhexboodayeen sheekhiisu macrufay ilaa maxaan ku dhahdaa la helay maaragtay haweene qaadiyaala sheekh cabdiqaadir inu ka rajeynaya insha allah inooga sheekeeyo oo mar iga sheekeeyey qiso maara islaan qaadiyadoo xaafadda ka mid ahayd oo balay u timay sheekha isla xukumayeen wax habri qudaar ah oo de aan weliba dee qudaar loo soo tababaray maahe xaafadda ka timi waa qaadiyad xagga dawladda ka socota xagga maala shacab ka socota sidaan insha alla ka rajeynayna waxaa inaga taabto taariikhdu markay shan iyo toddobaatankii oo caalamka gaaladu ay u bixisay sanadkii dumarka ilaa umayn arrintaas sanadkii dumarka waxay dhacay koon iyo stadio koob iyo tobankii january maalin axadi bay ahayd wixii meesha ka dhacay oo ummadda oo dhan inta la saaray si loo maamuuso oo gaaladu adduunka mar hadday ixtiraam haweenaydii siisay oo la yidhi sanadkan waa maalintii dumarka innaga markaa dawladdeennii maxay ugu abaalgudday si ay caalamka uga qayb qaadato yani hawlgalkaa fiican ee dumarka lagu saboorayo lagu maaragta taageerayo waxaa la yidhi waa simantihiin idinkiiyo dumarku ulu iyo rubul iyo sheekada qur-aan ku taala waxa kaba jiraan taarikhtaa waa maqashay maafir waa taariikh muqsi ah oo aada maaragtay looga naxo waxayna soo maray oo la yidhi markii dambe de culimada lagu lahay taarikh bay hayd iyadoo markaa caalamka garbiga iyo gaalo waxay rabto iyo sharqiba la hirgelinayo waxaa ka mid ahayd in la yidhaahdo heer la gaadhay haweeney ninku laba naagood ma guursan karo ilaa bishuruud laba naagood mamnuuc bay ahayd taarikh bay hayd soo martay lama guursan karo oo qaanuunka raqamka boqol saddex iyo toddobaatan faqradiisa saddex iyo toban shuruud الزواج بالمرأة ثانية وقضب فيها اللي ويان نظام كيدي تمضوا كوفة صحراء إن الناجل ما تقرسان كرتو وطلعوا محكمات ما حيكوا قران كرتا هسا يسوي ديني وحيكوا قران كرتا كو مدريسين اين نقطو ودكاتير متخصصين مركا يجي ياتر وحبا لي ميسو شهادة طبي كلها ما يدختر لماذا دكاتير سوق قرين خلاص والله فصحين وقرسانك waxaa ka mid ah in la yidhaahdo qoftani way xanuunsanaysaa xanuun musbin ah oo daashaday oo ninka xaqeedi kama bixi karto caddayn dhakhtar buu ka keenayaa waa loo fasaxay ninkan laag lama guursan qofkii dumar laba sana la xukumay jeel bay ku jirtaa waa loo fasaxay inuu guursan karo haweenay sanad bay maqanto gacan kuma hayo waa loo fasax shuruudahaas waxaa ka mid ah majaalaadka dadwul fikrigu galay حاجة سياسة وقالت ما لا تقول قوم رسولنا صلوات الله والسلام عليه وكهر لي ولينتقضن الإسلام عروة عروة حديث فيها وحديث في صحيح الجامع كسوغا ووحوه الرئي الدوري يلي حكمك حكم مركا وميرها أي دولان كقرين يوقنا أي صار مركا عالم كسوغا وخلافة الإسلام كيجا دوريين oo hawlo badan bay ku kiciyaan hadda dibajaal kelima hayno waxaa ka mid ahaa inay nimanku markay rabaysteen ee soo saareen inay ku qanciyeen fasl diin cali dawla diin iyo dawla shaqeyn aan isku ahayn oo maa lilaahi lilaahi wamaa liqaysar liqaysar barnaamijku inuu yahay waxay gaadheen heer sida ninkii azhariga lagu daray bacda tahtaawi isagoo munxarifa uu soo noqday mid kaloo isna azhariya ayaa wuxuu qoray kitaab layahay alislaamu wa usuulu lxukmi oo leeyahay islaamkuba nidaam xukm ma leh oo layskuma xukumi karo azar buu naga baxay cali cabdirasaaq markaasaa culimadii waktigaa joogtay oo sheekh maxamed shaakir iyo maxamed najiib almutiici oo ninka takmiilada kitaabka majmuuca leh waxay ku xukumeen murtadi uu yahay iyo maxamed rashiid ridaa markii dambena waxaa leeyahay war ninka kan horta waa in waa murtad laakiin haddaynu nahay culamaa ul azar maxaynu qaban karnaa waa in laga xayuubiyaa nisaamkii azar markaasaa shir weyn la qabtay sheekhi azhar maxamed abufadl loo odhan jiray ayaa wuxuu jamciyey afar iyo labaatan xubnaa ul azhar ka mid ah qaraar bay ku duugeen maxkamad bay qaadeen waa la soo fadhiyay hadal baani waa laga kitaabkiisi waa la naqaashay muddadiisi bay xukumeen waxay yidhaahdeen waan kaala noqonay waxa la yidhaahdo laga bilaabo inaadan azhar ahayn oo caalim aadan ahayn banaanka loo fuo وهي نحن حكمنا شيخ الأزهر بإجماع 24 عالما معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد الرزاق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة قاضينا هو محكمة دينا قولدي محام كرهي تأديب القضاء بمحكمة دينا كيري ومؤلف كتاب الإسلام وصول الحكم من زمرة العلماء على القصة كما حكم مجلس تأديب القضاء الشرعيين بوزارة الحقانية وزارة العدل والوجه بالإجماع بفصله من القضاء الشرعي قضاءنا على القصة waxaan ku dhahay wax la yidhaahdo ee asarna waa laga saaray laakiin arrinta may ahaateen qoortii loo gooyey laakiin de sharaacadii ayaa fulinayay waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray ragga si aada loo u qancay rag baa soo baxay marka mabaadi'dii u shaqaynaya oo xukunkii ka hadlaya inaan loo baahnayn xukun sharci ah lutfi sayid miday odhan jireen oo rag journaliste ahaa oo jariirad lahaan jiray ayaa wuxuu yidhi ina alinjiliis hum awliyaau umuurina في الوقت الحاضر ولا ينبغي أن نحاربهم ونقاومهم إنما واجبنا أن نتعلم منهم ثم نتفاهم معهم بعد ذلك لتصفية ما بيننا وبينهم من خلافات قلت دولة بقول الإنجليز كينا إيساتا يقع ملاحد أولياء أمور يقع وواجب لا أطيعه يا إلا ربك الله حكم له واجب وهي أنا لقد أرتقين وإن المطالين تكبرنا كذبنا وين يسفهمنا وسيد المركب بالخلافات كانوا لما يصلى هين هلكاس كبحر aan ilaaweyn in ayaga sheekeeyeen soomaalida ku dhada waqti ingiriisku waqooyi haystay nin wadaada baa wuxuu yidhi waa in la ateeca ingiriiska kaasaa la yidhi oo sheekhu maxaa lagu adeecaya maxaa sunninkani gaar maaha atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli amri minkum ilaahay ateeca rasuulkiisana ateeca ul amriga idinka idinka midana ateeca oo minkum dee soo muuminiinta laga hadli maayo mee minku waa jinsiyo oo waa min jinsikum bani aadam baa laga hadla bani aadamka wixii ateecu marka xayawaankii wax kale ka baxaya buyi halkaas ka waxay noqotay markaa barnaamijkaasi ku guulaystay caalamkani markii khilaafada ay rideen waxay sameeyeen markaa duulaankii caalamka islaamka markay qabsadeen gaaladii shareecadii waxyaabihii shareecadii caalamka islaamka markaa beelay shareecadu ka socotay oo dhan waa la tuuray hindiga ayaa ugu horreysay dowlad weyn oo islaamiya ka dhisnay maxkama way tuureen xukunka islaamka waxay ku bedesheen qaanuun wadci ah suudaan waa laga tuuray kun sideed boqol iyo sagaal iyo sagaashan waxaana qaateen qaanuun xuquubaadkii ay hindiya u sameeyeen bay qaateen ciraaq sidoo kale innaga haddaan soomaali nahay barnaamijkoodu caynkaasu ahaa oo innagu awalba dee shareeca meesha kama jira qabaayil meesha isugu yimay haydeen laakiin waxoogaagii xitaa maaragtay dee qabaayilku ka tashan jiray iyo wadaadka bal manhaajka noo eeg iyo sheekadaasna waxay noqotay in nidaam la dejiyey oo hadda insha allahu bal waxaynu akhrin doonaa halkan waxaan ku haynaa kitaab la yidhaahdo waa buugie xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay ujeedaa laba iyo lixdankii baa la qoray soomalia baa dawlad qoraya ilaa maanta maxkamaduu yaalla waa qayb ka mid ah maxaan ku dhahday waxyaabaha ummadda lagu wado oo laanlaanadan hadda weli jiraa isagay haystaan maxkamadahooda taasay haystaan waa xeerka ciqaabta laba iyo lixdankii baa la qoray laba iyo lixdankii wixii ka horreeyey gaaladii waddanka haysatay maxay ku xukumi jirtay isaga naftiisa yaa qoray waxaan rabaa barin yar in la akriyo soo dhawo
waktiga uu dhaqan galay xeerka ciqaabta soomaaliyeed ka hor waxaa xeer ciqaabeed ahaan lagu dhiqi jiray kow dhinacii soomaaliya ee talyaanigu gumaysan jiray ex italiano somalo waxaa lagu dhiqi jiray xeerkii ciqaabta talyaaniga codice binale italiano ee soo baxay kun iyo sagaal boqol iyo soddonkii waxaase berber socday shareecada islaamka oo ay dabaqi jirtay maxkamadii qaadiga labo dhinacii soomaaliya ee ingiriisku gumaysan jiray ex british somalilan waxaa lagu dhiqi jiray xeerkii lagu magacaabi jiray xeerka hindiya codije indiano or indian benal code ee soo baxay kun iyo siddeed boqol iyo lixdankii oo isagana ay barbar socotay maxkamadda qaadigu oo dabaqaysay shareecada islaamka wakhtigii xorriyadda iyo mid iyo midowgii labadii dhinac ee soomaaliya ee ay kala gumaysan jireen dowladdii talyaaniga iyo ingiriisku kadib markii dastuurkii soomaaliya lagu ansixiyey afti dadweyne waxaa halkaa laga ambaqaaday sidii loo samayn lahaa xeerka ciqaabta soomaaliyeed koodhisha binaale somalo xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed koodishe brosidure benalo somalo iyo nidaamka garsoorka soomaaliyeed ordinamento gudisario somalo waxaa xukuumaddii soomaaliyeed ee wakhtigaasi xeerka ciqaabta soomaaliyeed u magacowday guddi khaas ah ee farsamo un sbeshale comitato technico oo soo diyaarisa ee uu madax u ahaa renato angeloni oo dhalashadiisu ahayd talyaani ee ahaan jiray la taliye sharciga iyo xeer dejinta ee maamulkii talyaaniga ee soomaaliya ex italian somali xorriyadda ka hor kadibna ahaa xubin maxkamadda sare magistrato de la corde suprema wax ka dhigi jiray jaamacaddii muqdisho professore dell'instituto universario di mogadisho gaar ahaan maadooyinka xeerka guud dirito publico xeerka dastuurka dirito constitutionale iyo xeerka maamulka dirito administratifo guddoomiyihii guddiga farsamada ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed presidente della comitato tecnico per la codificazione penale iyo xeerka kale oo hadda soomaaliya ku dhaqanto
xeer dejinta madaxu ah ilaa hadda wax isbedela dhammaan waxaan xusuunaynaa markii la qaadanaya calansaarkii ay ahayd baarada yaray waxay ka sheekeeyey waqooyiga baa حرفان كتاب يعني ليه قرأ قياشي وبعدين سلام وحبنا مسلين كان يعني وحما أمريكي واحد يعين كريم ما يحين أبو ولا خصو نقول نعم كده وأكيد استوى كريم واحد كسعودين مركز صلى الله أبتين بعدك وعي فهمين ما كان يعني وحما يشككين إن حقا هو سأسأرين توضيح هاي هيسبع الله قابل وبنكيد أما وحير في سطحه وهي هي ولاد وان ضنباب حنطا وكا والله وايه ولد يصبح فوق البلاد كلمة هاي اه وحا اي نوجد بينا مجالك وحا كمدا غزو الفكر آضو قري او اي اذي اكسنيان جانب كفنك وحا يكون مقعابان سوغانتا قبايقا يعني ما عارك المسرح اي تياترك ميلاهاس او رنتي اه اه دي سحن oo gaalad marka ay u dhaqmayso loogu talagalay in loo socodsiiyo waana mabaadiida guud ahaan ama reer galbeed ama reer bari haadeena ee aaminsan in looga faa'iideysto mabaadiida masraxa iyo tiyaatarka meelahaas waa inaan kaarar markis oo kale wuxuu yidhi maxaa badiil ka noqonaya ila caqiidadan islaamiga ama caqiidadan uluhiyada waxa la yidhahdo ama ictiqaad markaasuu albadiilu huwa almasrax meeshaa tiyaatarka ee laga samaynayo maarata waad aragsay aada u hirgeliyaan caalamka uga sameeyaan oo riwaayadaha iyo tamfiiliyaadka iyo maaragtay waxay ka samaynayaan waxyaabaha marka waadaatu takhriib bay ahayd qaab mawduuca ku saabsan fanku heesaha la adeegsanayo riwaayadaha foosha xun ee la dhigayey hoballada fanaaniin iyo fanaanaadka isku dhex jira ee hoballada loo baxshay waxay qaab burburin ah oo la doonaya fakarkii garbiga ahaa ama reer galbeed ama reer tu doonaba ahaadee inuu madal lagu hirgeliyo waxaa jirtay wakaalatu wakaaladii aflaamta wakaalada la odhan jiray meesha ka jir jiray waxay samaynayaan filmo inay caalamka ka keenaan filmadaas qaar hindiya oo dee aada akhlaaqda iyo qiyamka mujtamaca baabi'inaya waxaa ka mid ahaa kuwo maaragtay ku saabsan xagga jaraa-imta iyo tuugada iyo waxdilka iyo mashaakilaadka xataa markii dambe ay gaadhay markay saxwadan islaamiga dacwaddu aada u shaqaysay in xitaa la adeegsado in riwaayado laga sameeyo saxwadii islaamiga ahayd ee shaqaynaysay si ummadda looga horkeeno oo waxaan garanayaa riwaayad lagu wareejiyay waddanka oo la masalayo la jirayo dadka ducaada ah oo laga dhigayo waxaan meelaha wax koobana waa ahayn dadku guryaha wax ku akhrisanaya ee rag iyo dumarka ah in meesha meel zina iyo fawaxish lagu sameeyo ay tahay markaasaa waxay leeyihiin wiilashii baa lasoo fadhiisanaya gabdhii baa loo yeedhaya markaasaa nin sheekha hor fadhiisanaya casharkeena la akrinoo qaala tacala magacbaar la akrinay hadhowto intaas waa intaynu dadka ku khawaysiinayne dee hawsheenii noota markaasaa musigi damdamtii la bilaabaya weliba ka hawsha la bilaabaya marka ummaddii dhan baa loo dhigay gobollado dhan baa lagu wareejiyey iyadoo la doonaya in lala laga qanciyo ummaddani inay tahay ummad kharaab ah oo aan diin wadan wax kala wada inay tahay masraxa iyo aflaamta iyo waxaasna waxay ahayd waxyaalihii aad ay markaa ugu adeegsadeen qasbu fikriga ee maaragtay si maxalli xitaa u dhacday waxaynu kusoo khulaasaynaynaa maxaynu ka dhaxallay ama saamayn muxuu ka tegi qasbu fikrigaasi kow waxaynu leenahay shaksiyadii qofka soomaaliga ahi aad buu ay u burburtay baynu odhan karnaa waxaa laga yaabaa qofka soomaaligaa aad baad moodaa marka qaarkood aynu ka dhigayno dad aan waxba ahayn oo caynkan oo caynkan oo caynkana anu waxaan qabaa shacabka soomaaliyeed ama shaksiga soomaaligihii khisaal aad u fiican buu lahaa cizatu nafs nin maaragtay naftiisa ku kalsoon nin maxaan ku dhahdaa iska shaqaysta nin maxaan ku dhahdaa aan gaal u khuduucin nin dalkiisa aaminsan oo maaragtay saasay ahaan jirin isticmaalka ka hor odayaashana waxay odhan jireen markay ka hadlayaan dhaqanka ummadda waxay odhan jireen noloshu waa shan shay bay yidhaahdeen garasho wacan geyi hanti ah geyi hanti ah maxaa looga jeedaa waa dal dadkii laha ay ka talinayaan geyi hanti ah garsoor aan eex lahayn guur habboon oo markaa gabadh fiican oo dee reer la garanayo laga doontay guuyo qiimo leh guyo qiimale macnaha waa xoolihii saddexdii maalad xoolay dhaqan jireen oo markaa qiimo weyn lahaa oo ishinkii oo geel iyo lood iyo adhigii iyo gammaankii oo faraskii ah siyaabahaasi u fikerayaan waxay ahayd dad xoolahoodaana dhaqda oo shaqaysta waxay ahaayeen dad maxaan ku dhahdaa dalkooda jecel oo aan had iyo goor maxaan ku wadankooda degan oo raba waxay ahaayeen dad isku kalsoon oo aan khuduucin qiyam fiican bay lahaayeen xataa laga sheekeeyo taarikhda maad aragto ragaan been bay sheegi jirin weligaa ninka hebela beenba laguma arag ankaasaa jira jahle iska jira diintu ha yaraato lakin wax khasaar fiican bay lahaayeen waxaa waa dhowr iyo sideetankan yeman joogaba waxaa liiga sheekeeyey qola ka timi ingiriiska waxay iga warrameen islaan gabowday oo ninkeedu raggii maaragtay gumaysigii berbere joogi jiray ninkeedu oo dawlada inaan soo arko baan jeclaan lahay ka sheegaysa nin boyna baa laga soo diro gurigeynu ka shaqeey ninkiiba waxaan arkay maalin dambe isagoo muraayadii ninka lahay garbeel iskaga fidhanayo oo xarkan taagay maxaad samaynaysa anaan ba kala daalay na isaguna waa nin anuga nin baan caga dhiga buuri laba nin baanu nahay isaguna waa nin anna waa nin baan maxaad sheegaysa way la yaabtay waxay tiri waxaan kaloo leeyahay maalin isagoo dadkii la hadlaya baa wuxuu kala hadlay nimankii reer baadiyaha miya ka soo galay wuxuu yidhi gudin lagama ogola lama soo geli kara magaalada gudinta gudinta xoolaa ku wataan isagoo hadlay bay kacin bu intay boorka jafan iska dareerin bu wuxuu iga sheekeeyey nin aan maqal kula kulmo carabi yamaniya wuxuu yidhi war nimankii soomaaliyeed wuxuu arkay fixi dhowr iyo sagaashankii oo dadku meelaha laga qabqabanayo aanshaxumada iyo fawdada iyo waxay yaab kasuwa dadkii aan arki jiray soomaalida ahaa markaan cadhan joognay doonyaha maxaan ku adhiga ku wadan jiray iyo hargaha ee cawaan diintii halkaa ka hadi jiray halkaa oo ingiriiska iyo annaga toona aqoon qofka ay safraan qaban doonta dib u raacis ka dhaqaaji jiray nimanka xagee meeray buur waa maxay dadkan yani waa waa ciidatu nafs aan isku kalsoon waan inta ka baqan bay waxa ayr heerka gaarsiiyay waa qaswul fikri gumays iyo dawladda maaragtay cilmaani ah iyo waxa wadeen ba heerka gaarsiiyay ummadii baabaashay taas waa qodob waa laga dhaxlay waxaa laga dhaxlay tarbiya calmaaniya bayna ina taabsiisay qasuu fikrigaas oo jiil fara badan oo ummadda ka mid yihiin ilaa hadda waxay taagan yihiin heer waa hore la mariyey saxwadan wax badan bay qabato caalamka waa laga hadli doonaa laakiin jiil calamaadi ah oo diinta inay qof mutadayin inuu yahay qof wax qaban kara ama diintuba inay meel ku gaadhsiin karta aan aaminsanayn oo jiilkii askarta ay waddanka haystay waad garanaysaan waxaana ilaaweynin waxaana raggii kuliyaddii shan iyo toddobaatan ruushku markuu dhisay masaajid ma laha shan wee waxay sameeyeen salaadu jaa wakti male salaadna lama ogola dhicib loo dooreysay waxay dhahaan farafuus sameeyo afuus baa laga baraya kawiya barkayna sii daayeen waan waxaan ku qalinay war kuwan aynoo jilicsanaa abaraha xunkaan iskaga baxno waanu baxnaa marka salaad waktiga salaad waan iska baxnaa ribood bayna gaabsay habru waa askar iyo ku dhuus war bixin bay diideen niman caynkaas iska baxa ona warba qaadanay bay jira war nimanka dawladdii dhammaa taliskii ciidanka generaaladooda waxaa leeyahay shantan wiil ha la qanciyo ha laga dhaadhiciyo salaadan bal ay waa niman iska maarag dhalinyare in la fahansiiyo inay habeenkii iska tukadaan iska daayaan salaada maalintii waa dawladda dhan basharas waxaa la yidhi iclaan baa la soo dhejiyey waxaa la yidhi hoolkaa la gelaya labada duhurnimo waan tashano waxaan idhi wareedhe haddaynu hadda galno hoolka kan maxaa xaal noqonaya asarkii see ka yimina salaadii casir see ka yimina waan tashana waxaan go-aan ku gaaray oo casarka markaan soo tukano aan soo galo taas hadday hadal gaabaan minaha ka arkay ninba mar buu hadlayay askar baa layahay saraakiishu waa niman ku tababaran sida loo hadlo maanta oran hadlay casarka nimankaan maqribkaan isku dhacno waan ku hadlo nimankan loogu talagalay shirka in lala hadlo oo laga dhaadhiciyo meesha ka maqan waa soo gallay hadalkii waa socda ninba dalbu hadlay madaxiisa janaraal hadda sameyn waxaa la sheegay nin wadaad ah oo kornay ah wuxuu ka hadlayaa oo uu leeyahay hanti wadaaggu iyo diintu isma diidana karl marx wuxuu la yimi culimada maaragtay shaqaalaha adduunka u midooba waxaya waxaya wax ku midooba rasuulku wuxuu la yimi maxaan ku dhahay annaasu shurakaahum fi halaath almaau walkaru walnaar waa isku mid hadalaha kasu dhalay wuxuu leeyahay salaadu waa hawl khaas ah oo qofka si gaara looga rabaa shaqadan qaranku waa shaqo caam ah labadaas hadday iska hor yimaadaan caamkaa la hormarinaya waxaad yeelaysaan salaadiina habeenkii markaa horeetaan ee tobanka fiidnimo laydin sii daayo shantiiba tukada kawajiidka mid baa istaagay wuxuu leeyahay war sidee nin tukanayo oo ilaa saraakiil baa meesha lagu tabarayahay war sidee nin marba masalo meel dhiganaya sidee ciidan hogaaminaya marba masalo meel dhiganaya dadka laga qabsay intuu markii tukanayo forforsanaya saasay leeyihin waa jahliga cilmaaniyada caqli xumada iyo faam darrida diinba niman yani niman garanaya diin waxay ku tarbiyaysan yihiin qaabkaasay u rabaysan yihiin qaabkaasaa looga dhaadhiciyay waa jiil ku ku tarbiyoobay diintu inay tahay nin jilicsan baa diinta ku shaqalay waxaa ka mid ahaa ragga qaarkood kornaylada ciidanka xukumaan wuxuu odhanayaa waktiga rabadaanka wixii soomalo xagga u baxa wixii aan soomalo xagga u baxa dharkii koorgooyga shaqada soo xidha surwaal dabagaaba iyo funaanad waa sagaal jir waxaa ka soo baxay maxaan ku dhahdaa almaani ah oo meel kasta ku jira ciidankiibu ka mid yahay majaalaadkii kale ee jaamacaadkii iyo meelo kale ayuu ka mid yahay jiilkaas inoo soo baxay waxaana ilaaweynin annagoo meesha ku jiray kaga hortaagay maalin maalmaha ka mid arday raggii ciidanka saraakiisha la tababarayay inuu yidhaha wax ilaah layahay inuu jira ma aaminsaniye ninkii qaba ilaahay inuu jiro soo baxo halkay soo tabanaga dhaadhici ساسا نقول عن غرفة كذا عشان تبطي ولا مكيرية وسوي هذه المهضية حاجة يسوعي وحكم إذا وحيابها أي كدح علي وزوجه الحسيين عقيدة الولاء والبراء ما يشكبه قف كان مسلم كاهي عقيدة وحالة ربائيه إلهي تشعل عضو رسولك تشعل عضو وحي إلهي كحر وشعر أردت ميشه وكبح حضي منك فكت هريكاري وما كان الصحراء كاهي المسلم waxay gaadheen xataa doorashooyinka kii korka saaran jiray Israa'iil iyo qabaa'ilka qaarkood inay doortaan nin maxaan ku leeyahay kristaan oo ay sharaxadaan soo baxo leeyahay mar waa mar hadduu reer kamid yahay wax dhibaato ma leh waxa kamid ah waxyaabaha ee maaragtay dhibaatada inuu ka dhaxalay ee azmada inay haysto maaragtay asalka u ah ee buruus caamaad faasida niman madaxa ah oo maxaan ku leeyahay khariban in ay ka soo baxeen jiilka ku tarbiyoobay qaswifirgaasi inuu ka soo baxay oo jiilka rasuulku noocu sheegay ah صلوات الله والسلام عليه سيأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة قال الفاسق يتكلم في أمر العام والزمن كان نوع عاص وننكي رملوغ أهابا يعني رميساني كي بين واس كابا رميساني كي أمين كابا مارتي إليه وخائن كي خائن كابا لأمينية رويبضة وتافي وأحقر ناس كي ريركي مملك نوعي باحلكم مدرسة بحي ونوع رسولك نوشك صلى الله عليه وسلم عليه ووحن قد حلي أزمة لبقى إنها يستوي والرويبضة نوع عاسي وكوة ذلك يدينية وكوة تخطيطك قالوا أي دجتي فلينية وكوة دعاة ذلك مسلمين تأدين تولى الله waa kuwa googoynaya mujtamaca ee ummadda kayaankeeda inay sii jirto isku duubnaataan ogolayn oo marba shaab soo gashan marba shaabku soo gashan way jirta meesha ku duumana markaas shaab tabi bugashanaya mar shaab wadaneed buu labsanaya marba shaabku doona kusoo gashanaya waa nooca waa nooca xoolaha ummadda guranaya ruwaybadada noocaas inuu ka dhaxalay noocaas ka soo baxay fargeedii xumaysa علماني هي تذكر صباح وحكى صباح هذي أمد من نوير اللي هو هي ومبادئا علوش المستورد كأه يعني أنا دبت وهاك يعني عالم كان غطى بقي وتكانتي من نماد أمد إيه بقوته تذكر صباح وعن كوبا قينا نقول راسين وحال الربا ودن دي لو قبتو اللي يري حلو هريد أمة الصومالية درجاها اللي كنت هذه in lagu dadaalo bal sidii loo sameeyo rag culimada u yihiin cid kastaba hala kaa shaqeynay bal nidaam oo maxaan kuwa ummadan la hor intaa shareecada la isku xukumaya ha baa laleeyahay waynu hadal haynaa in bal xal nidaam islaami oo maktuub inaanu diyaarino oo maaragtay ay tahay ummadda bal la hor dhigo leewada kanaa sharcigay kanaa ku salaysan shareecadii qaata waxaana keenay tahay arrin aad iyo aad muhiim jiddan waa mawduucan waxyaabaha أنا سليه ميلها اللي راجع يا مان وحكسوا يا جاي وحكمي الكتاب هو القرآن المعاصر إلى هذا محمد قطب وقري المدائن الفكرية المعاصرة وكتاب سيقول يسوع موضوعا كهلا العلمانية وصفر حوالي ليهي حصولنا مهددة من داخلها وكتاب لقيه لكر موضوعا صومالي ده كتاب الصومال قديما وحديثا وكتاب مهمة الصراع بين الإسلام والنصرانية أو جامع عمر عيسى وقري كتبتها يكون لها المعلومات كرة سندونها إن شاء الله وبالله توفيق الله وحمدك أشهد أن لا إله